الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu dahaara baabka weesaqaadka baabulwuduu waxaa noogu dambeeyey xadiidkii cuhmaan ibnu cafaan oo ka hadlayay sifatu wuduu'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaan markaa xadiidkaas raacsiinaynaa mas'alo muhiim ah waxaan xadiidka ku soo ogaanay in xibnaha weysaqaadka saddex saddex la mayro sida ugu kaamilsan waa sidaas marka laga reebo xibinta aan la mayrayn oo madaxa ah iyada waa masax kaas insha allahu xadiidkeedu waa noo soo socdaa nabigu waxa weeyaan sala allahu calayh wasalam imisuu masixi jiray xadiidkeedu waa soo socdaa xadiidkan cuhmaanna waxaanu ku soo ogaanoo kaliya uma masaxa bira'sihi madaxa unbuu masaxay cuhmaan kadibna wuxuu uhi nabiga sidaasaan ku arkay sala allahu calayh wasalam laakiin masalada muhiimkaan raacsinayna waxay tahay xibnaha saddex saddex in la mayraan soo ogaanay ijmaac waxaa inaan la ogolayn saddex in laga badiyo masaladaas u fiirsada lagama badi karo saddex qofka uma banaana intuu rabo inuu iska mayro lugta intaan rabaan mayra gacanta intaan rabaan mayra aduu iskaga wadbiya ma banaana arrin banaan maaha mas'ale xataa khilaafiya maahan waa ijmaac inaysan banaanayn imaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa weeyaan ijmaac ayuu ku soo naqliyey sharaxa saxiixulmuslimka in muslimiintoo dhan ku ijmaaceen inaysan bannaanayn oy karaahiya tahay in la siyaadiyo bal xadiidaaba ku sugnaaday diidaya in la siyaadiyo oo xadiidka waxa weyan camar ibnu shucayb can abihi can jaddihi wuxuu yidhi jaa-a acraabiyun ila nabiyi sala allahu calayh wasalam ninaa nabiga u yimid reer miyi ah oo weydiinaya weysaqaadka marka nabigu wuu tusay fa araahu alaaan alaaan saddex saddex uu tusay markaasuu nabigu wuxuu yidhi haada alwuduu weysaqaad waa kaas faman zaada qofkii ka siyaadiya calaa haadaa sidaas aan sheegay faqad asaa'a xumaan ayuu sameeyey wa tacaddaa waana xadgudbay wa dalama waana dulmiyey marka lama ogola in laga badiyo saas darteeda adoo iska qalafqalafle inaad weysaysato maan oo adoo xisaabtama inaad weysaysid si aadan dulmi iyo tacadi iyo u samayn arrin aan banaanayn arrin aan banaanayn ma laga yaray karaa saddex saddex ha biijmaac almuslimiin waa laga yaray karaa xadiid saxiixana way ku sugan tahay inaad ka dhigi karto marmar inaad ka dhigi karto labo labo inaad ka dhigi karto saddex saddex saddexda waa sida ugu kaamilsan laakiin marnaba lagama badi karo marka masaladaas waa masalo muhiim ah waxa weeye imaam axmed ibn xambal isxaaq ibnu rahwey waxay dhihi jireen laa yaziidu calaa alaai ilaa rajulun mubtala saddex kama siyaadiyo ilaa nin fitnaysan maahan mid balaayo qabo iska balaayeysan oo waxa weyn fitnaysana saddex ka siyaadiye marka waa in aad qofku isku jiro ma ahan iska daadi iyo qubays iyo faradhaqasho iyo nadaafad maaha w waa cibaado cibaadadana sharcigu meeshuu dhigay waa inaad marsiidaa wa can cali radia allaahu canhu cali waxaa laga wariyay ibn abi aalib radia allaahu canhu fii sifati wuduui nabiy nabiga weysaqaadkiisa tilmaanteeda waxaa looga wariyey qaala inuu yidhi wa masaxa waa masaxay nabigu bira'si madaxiisa waaxidatan hal mara akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ayaa soo saaray axaadiista weysaqaadka saxaabada warida oo aad weliba ugu kaamilsan waxaa ka mid ah xadiidka aan soo ogaanay oo cuhmaan binu cafaan waxaa ka mid ah xadiidkan cali waxaa ka mid a xadiidka la soo socda oo waxa weeyaan cabdullaahi bnu zayd bnu caasim waxa weeyaan xadiidka rubayc binti mucawid axaadiista ugu caansan waa kuwaasa axaadiista waxaa la yidhaahdaa sifatu wuduu'i nabiy sala allahu alay waslam aad uga hadla waa xadiidkaas cuhmaan xadiidka cali xadiidka cabdullahi bnu zayd oo soo socda kuwaasa ugu caansan oo ugu dhammaystiran marka xadiidkan in yar unbuu ka soo qaatay xaafidku oo maxalu shaahidkii uu lahaa ubuu ka soo qaatay sababtoo ah xibnaha kale inta la mayrayo toosaa loo soo caddeeyey xadiidkii hore cuhmaan laakiin madaxa uma masaxa bira'sihi unbaa ku jirtay marka imisaa la masaxay xadiidkaana kuu cadaynaya cali wuxuu ku yidhi hal maraa la masax xadiidka abu daawuuda wariyey waa xadiid saxiixa saxiix abu daawuud sheekh naasir uu ku saxiix yeelay abu daawuud ayaa wariyey waa xadiid haabit ah saxaabiga xadiidka waa caliy bnu abi aalib ibn cabdilmualib alqurashi alhaashimiyi amiiru lmuminiin wa raabicu khulafaaءi اlmuslimiin waa cali bn abi aalib ibn cabdilmualib waa qurayshi haashimi ah amiiru lmuminiin waxa weeyaan waana khaliifkii afraad ee muslimiinta oo khaliifkii koobaad wuxuu ahaa abubakar asidiiq khaliifkii labaadna cumar ibnu اlkhadaab khaliifkii saddexaadna wuxuu ahaa cuثmaan ibnu cafaan khaliifkii afraadna caliy bnu abi aalib ayuu ahaa waa nabigayna adeerkiis salawaat ullaahi wasalaamu calayh nabiga ina adeerkiis weeye oo waxa weeyaan asna waa cali bnu abi aalib nabigana waxa weeyaan moxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib asna waa cali bnu abi aalib ibni cabdilmualib marka waa nabigayna adeerkiis salawaat ullahi wasalaamu calayh bicada nabiga toban san uu ka horreeyey asagoo toban jiraha nabiga lasoo diray nabiga wuxuu u guuriyey gabadhiisii faatimo aheed isagaana nabigu soo koriyey gabadhiisii faaimo aheedna wuu u guuriyey wuu u guuriyey nabiga sal اlahu calayه wasalama aswadii tabuuk markuu baxayey uu ehelkiisa khaliif uga dhigto uga tagto markaasu isagoo booyaya u yimid yuri rasuulka allow waa kaasaa jihaadaad u baxday aniga ma dumarkii carruurtaad iiga dhex tegaysaa dumarkii carruurta miyaad iiga dhex tegayn dhex jooga iyagoo akhyaartii jihaad u baxeen markaasuu nabigu ku yidhi salى اlahu calayه wasalam amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa ilaa annahu laa nebiya bacdi miyaadan raalli ku ahayn nabiyullaahi muuse markuu miiqaadkii aaday waxa weeye nabiyullaahi haaruun uga tagtay sidii nabiyullaahi haaruun oo kale uu u ahaa nabi muuse inaad ii noqoto oo nabi muuse markuu baxayay haaruunuu khaliif ka dhigtay anigana markaan baxayay adaan khaliif kaa dhigtay shaqadaasoo kale raallisoo kuma tiid laakiin haaruunoo nabi igama dambeeyo oo adiga nebi ma tiid laakiin nebi haaruun nabiyuu ahaa sladaasna si aan loogu lumin ayuu u caddeeyey nabigu sala allahu calay wasalam nabi ma tihid laakiin booskii waxaad joogtaa sidii haaruun nabi muuse uga tagtay oo kale saasaan adna kaaga tagtay marka meel fiicanaad joogtaa wey wuxuu khilaafada islaamka qabtay markuu hijriyadu ahayd soddon iyo shan bisha dilxija aakhirkeeda oo markii cuhmaan ibnu cafaan la dilay markaas ayuu qabtay kadibna waxaa la dilay bisha ramadaan oo toban ah sanada hijriyadu markay ahayd afartan waxa weeyaan khawaarijad dileen khawaarijad dileen oo ilaahay aan ugu dhawaanaynaa yidhaahdeen waxaa lagu aasay kuufa ayaa lagu aasay qowlka xooga badan waa qowlkaas qowlna wuxuu leeyahay meel lagu aasay lamaba yaqaano waa la qariyoo khawaarijtia laga cabsado maadaama ay dileynayeen haddana meydkiisa soo fagaan oo jarjaraan ilaa waa aaday u dhaqan xumaayeen khawaarijtu meydka xataa waa gogoynaya marka cali bnu abi aalib ee xadiiska wariyey wa can caliy bn abi aalib radia allahu canhu fii sifati wuduui nebiy xadiidka marka wuu dheeraa waxaana xadiidka uu ahaa sida uu loo wariyey khaalid ibn calqama ayaa wuxuu ka wariyey cabdulkhayr wuxuu yidhi cali bn abi aaliba noo yimid isagoo salaadii tukaday uu noo yimid markaasuu yidhi ii keena biyaan ku weyse qaato markaasaan idhi maa yasnacu biahuuri waqad sallaa wuuba tukaday muxuu ku samaynaa biyaha waan garanay markaasaan idhi yidhi maa yuriidu ilaa an yucallimana wax kale dooni maayo inuuna baruu rabaa weyseqaadka sidaasay saxaabadu dadka u beri jireen ficlanay wax u beri jireen marka xadiidku waa dheeraa markaasuu soo sheegay waa loo keenay biyihiiuu gacanta geliyey jacala yadahu filinaa biyihiiuu gacanta geliyey fa masaxa ra'sahu maratan madaxiiu hal mara masaxay saasuu ahaa xadiidku xadiidku waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi xadiiu caliyin axsanu shayin fii haada albaab waa shayga ugu wanaagsanoo baabkan madaxa masxidiisa kusoo arooray wa asax waana kan ugu saxiixsan kan ugu saxiixsanna waaye marka sababtaa wujuuh kala duwan ayaa iyo duruq kala duwanaa lagu wariyey xadiidka bazaar laftirkiisu sidaasoo kaleeto ayuu sheegay xadiidka marka wuxuu u soo qaatay xadiidkii horeeto madaxa wuu masaxay kaliya ku jirtay laakiin cadadka ma caddayn kanaa caddeeyey cadadku waa hal mara madaxa in la masaxo hal mara in la masaxo weeye cadadku waana qowlkaas qowlka sawaabka ah qowlkaas waana qowlka ay ku tageen jumhuuru ahlilcilmi sida xanafiyada sida maalikiyada sida qowlka sawaabka ah ee xanaabilada sidaas weeye adilana waxa u ah afar daliil o xadiidkii horeeto oo cumaan ibni cafaan aan soo ogaano bukhaariya muslim saddex saddexaa xibnaha kale loo sheegay laakiin asaga waxaa la yidhi uma masax birasi madaxuu masaxay waa mar inay ahayd marka o xadiidka labaadna waa xadiidkan cali bnu abi aalib asagana waxa weeya waxaa ku sugan hal maruu masaxay sariixay ku tahay waa labo kan saddexaadna waa xadiidka cabdulaahi bnu zayd ibnu caasim oo bukhaariya muslim uu wariyey oo waxaa ku jira waxa weeye famasaxa ra'sahu faaqbala bihima waadbara maratan waaxida waa saddex xadiidka afraad waa xadiidka rubayc binti mucawid ibnu cafraa oo waxay tihi ra'aytu rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam yatawada'u qaalat famasaxa ra'sahu wamasaxa maa aqbala minhu wamaa adbara wasudqeyhi labadan dhafoorna waa masaxay wa uduneeyhi maratan waaxida maratan waaxida xadiidkanasna abu daawuud iyo tirmidi a wariyeen tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix afar xadiid weeye afar tuba sariix ka dhigaysa in waxa weeye nabigu hal mara madaxa masixi jiray afar tuba saasay caddaynayaan abu daawuud sunankiisa wuxuu yidhi axaadiiu cumaan radia allaahu canhu asixaax axaadiista cumaan ibni cafaan ee saxiixa ah kulluhaa tadullu calaa masxi ra'si annahu mara hal mar inay tahay tuseen dhammaantood mar inay tahay sidaas ayuu yidhi sidaas waa madhabka jumhuurta callaama ibn اlqayim wuxuu yidhi waصaxiixu annahu lam yukarir masxa ra'sihi sida sawaabkaaho saxiixa waxay tahay nabigu inuusan ku celcelin madaxa masxidiisa bal nabiga wuxuu yidhi markuu xibnaha kale ku celceliyo afrada masxa ra'si madaxa masixidiisa mid ayuu ka dhigi jiray haakadaa jaaa sariixan sidaas ayaa sunnada uga timid iyadoo cad walam yasixa canhu salى اllahu calayh wasalama khilaafuhu albatta sidaas wax khilaafsan kama iman nabiga waa arrin go-an oon shaki lahayn qowlka labaad waxaa qabaa waa madhabka imaamuna shaafici oo wuxuu yidhaahdaa kitaabka umkaa wa uxibu low masaxa ra'sahu alaaa aniga waxaan jeclaa laha madaxa saddex in laga dhigo saasaan jecelaha wa waaxidatun tujziuhu mid hadduu masaxana waa ka gudayda oo waajibkii waa gud laakiin waxa weeyaan saddex in la masaxa wayla fiicnaale sidaas ayuu ku yidhi umka marka waxa weeyaan mid haddaad masaxdo khilaaf male inay ansaxaydo inay ansaxaydo khilaaf male laakiin ma laga badi karaa mase lagama badi karo lagama badi karo afar xadiisoo saxiixaan sheegnay inaan laga badi karin afar xadiisoo saxiixaan sheegnay maxay shaaficiyadu daliishadeen qowlkan waxa weeye imaamu shaafici oo uu leeyahay saddex in laga dhigaan jeclaalaha riwaayad imaam axmed laga wariyana waa tahay bacdi kaleo selafkana waa laga wariyay ibraahiim utaymi iyo cadaae maxay daliishadeen laba daliilay daliishadeen midka koowaad waa xadiiska saxiixulmuslimka ku yaalla min xadiidi cumaan oo riwaayad muslimka ku taalla waxay leedahay alaa uriikum wuduu'a rasuul allaah war miyaanan idin tusayn rasuulka weysaqaadkiisii sala allahu calayh wasalam uma tawada'a alaaan alaaan saddex saddex u weyse qaato riwaayaddaa saasay leedahay shaaficiyadu waxay yidhahdaan saddex saddex u weyse qaatay waxaan ka qaadannay madaxu saddex inuu ahaa taas way ka jawaabeen jumhuurtu waxay yidhaahdeen waa mujmal hadalkaas hadal mujmaloo duuduuba way saddex saddex marka sidii qaalibka ahaybaa laga soo qaaday laakiin riwaayadaha kala tafsiiriyey madaxa mar inuu ahaay ku cad sida abu daawuudba uu yidhi axaadiista kaleetana oo saxiixa midka cali bna abi aalib iyo midka rubayc binti mucawid iyo midka cabdullaahi bnu zayd ibnu caasim saddexdaba sariixay ku tahay marka riwaayadani waa mujmale kuwa mufasalka ah oo kala saaraya caddaynaya taas sidaasa looga jawaabay waxay kaloo yidhahdeen daliil kalaan haysanaa daliilkaas kaleeto waa xadiiska abu daawuud uu wariyey oo xadiis cumaan weeye dariiqada lagu wariyey caamir ibnu shaqiiq wuxuu leeyahay madaxa saddexuu masaxay cumaan taasna waxaa looga jawaabay caamir ibnu shaqiiqaasaa la dilay waa daciif wax sal iyo raadle maha kaas ayaa dacfi ku jiraa waxa weyan axaadiistii saxiixa aheedna inay mar tahay ayay tusaydaa sida uu jiri alimaam abu daawuud sunankiisa uu yidhi marka caamir ibnu shaqiiqaas ayaa dacfi ku jiraa sida uu xaafid ibnu xajarba ku caddeeyey taqriibu tahdiibka marka sidaas weeye qowlka sawaabka madaxa hal mara weeye axaadiista saxiixaha tustay labadii daliil oo shaaficiyadana saasaa looga jawaabay sidaasaa looga jawaabay wa can cabdillaahi bni zayd ibni caasim radia allaahu canhu fii sifati lwuduu qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu zayd wa masaxa nabigu waa masaxay sala allahu calayh wasalama bira'sihi fa aqbala waa la soo qaabilay biyadayhi labadiisa gacmood wa adbara dibna waa ula jeestay muttafaqun calayh wa fii lafdin waxaa ku sugnaa bada-a nabigu waa bilaabay sala اllahu calayhi wasalam bimuqadami ra'sii madaxa meeshiisa horuu ka bilaabay xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labada gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa uma raddahumaa waa soo celiyey ila lmakaani meeshiiuu ku soo celiyey alladii makaankii bada'a minhu uu ka bilaabay xadiidka raawiga wariyey waa cabdulaahi bnu zayd ibnu caasim alansaariy waxaa loo yaqaanaa saaxibulwudu ninkii weyseqaadka weri jirayaa la yidhahdaa cabdulaahi ibnu zayd ibnu caasim waxaa noo imaan kara noo imaan doona insha allah cabdulaahi ibnu zayd kale oo la yihahda cabdulaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbihi kaasna waxaa loo yaqaanaa saaxibulaadaan xadiiska aadaanku wariya aadaanku noogu imaan doona kana saaxibulwudu'a loo yaqaana marka cabdulaahi ibnu zayd ibnu caasim weeye waa ansaari wuxuu ka qayb galay qaswadii uxud iyo wixii ka dambeeyey ayuu ka qayb galay laakiin beder inuu ka qayb galay waa laysku haystaa xadiidkaas wudu ayuu wariyey ibnulmulaqin wuxuu yidhi afartan iyo sideed xadiid ayuu wariyaa oo sideed ka mida bukhaari iyo muslim isku waafaqeen markii lagu duulay musallamatulkadaab oo yamaama joogay wuxuu yahay cabdulaahi bnu zayd ibnu caasim saxaabigii kala qayb qaatay waxshiyi bni xarbi oo dilay musallama isagaa kala qayb qaatoo la dilay musaylamatulkadaab ayuu wax ka dilay cabdulaahi bnu zayd ibnu caasim waxaa la dilay yowmu xara maalintii musiibadu ka dhacday madiinatu rasuulilaahi hijriyadu markay ahayd lixdan iyo saddex dagaal oo aad u xanuun badnaa oo magaalada madiinatu rasuulilahi ka dhacay oo fitno ahaa dagaalkaasaa lagu dilay magaalada madiina xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen labada lafdiba marka lafdigan muxuu u keenay madax nasxidiis ilaa xadiidkii hore oo cumaan ibnu cafaanna waan ku soo qaadanay madaxa in la masaxay xadiidkii dambeo calina gooniyuuba u ahaayo wuxuuba caddeeyey inta goora la masaxayo oo hal mara inay tahay muxuu xadiidkan xaafidku u keenay wuxuu u keenay kayfiyatulmasax qaabka loo masaxay madaxa qaabka loo masaxayuu caddeeyey oo lafdiga hore wuxuu yidhi wamasaxa nabigu waa masaxay sal اlahu alيه waslm bira'si madaxiisa faaqbala waa la soo qaabilay biyadayhi labadiisa gacmood waadbara gadaalna waa ula jeestay macno laba macnay aqbali karaa lafdigaas haddii la idhaahdo faaqbala biyadayhi waadbara laba tafsiiray saareen culummadu qola waxay idhaahdeen faaqbala waxaan leenahay markii horeba horayuu ka bilaabay labada gacmood isi saar isku qabo tinta foodeeda saar wejiga agtiisa gadaal uwad gadaal gee waadbara sidaas wey qolana waxay dhahdaa maya aqbala waa saas labada gacmood sheegaduu saaray markaasuu horay u soo waday aqbala markaasuu haddana gadaal u celiyay adbara saasaa loo kala fasiray sidaas maadaama loo kala fasiray xaafidku lafdiga kaleeto bukhaari muslimu daba dhigay lafdigaana kala caddeeyey wa fii lafdin waxaa ku sugnaa bada-a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'si madaxa meesha ugu horayda haba layskugu qabaa meeshuu ka bilaabaaba la yaqaani meesha madaxa ugu horaydu ka bilaabay xataa dahaba ilaa uu labadii gacmood la tegey xataa dahaba ilaa uu la tegey bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa meesha tintu ku dhammaatoo jeegadaa uma raddahumaa waa soo celiyey ilalmakaani meeshiiu ku soo celiyey alladii makaankii badaa minhu uu ka bilaabo waa caddahay marka marka madax qaabka loo masaxa waa sidaas waa inaad labada gacmood biyaha inta sidaas u gelido ama mid geli midigta geli ee midigta markaad gelido waxa weeyaan gacanta bidixdaan u keen waan sheegi doonaa insha allahu qaabka biyaha loo soo qaadee marka biyihii oo gacantii ka qoyen labada gacmood foodooda isku qabo farahooda ee tinta meesha wejiga iyo tintu iska qabtaan tinta foodeeda saar gadaal tintoo dhan adoo gacantii saaray gadaal ugu wad jeegada markaad geydo haddana ku soo celi wejigii keen khalaas saasaa loo masaxaa markaas dhegihii unbaa kuu dhiman dhegana baab gooniyay kusoo socdaan soo socda wa fii lafdin waxaa ku sugnaa badaa nabigu waa bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha ugu horayda xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labada gacmood labadaa lagu masaxayda mid maahane ilaa qafaahu qadaadka uma raddahumaa labadii gacmood wuxuu ku soo celiyey ilalmakaani meeshii alladii makaankii bada'a minhu uu ka bilaabay meeshii uu ka bilaabo kusoo celiyey xadiidkan marka sariix wuxuu ku yahay oo caddaynaa madaxa dhammaan in la masaxo oo aan hal meela laga masixin madaxa dhammaan in la masaxo oon hal meela laga masixin maxaa yeele fiiri labadii gacmood wey foodana waa laga bilaabay jeegadana waa la geeyey waan lagu soo celiyey faa'iidada ku jirta celcelinta ma aha laba goor waa hal mara masaxo tinta meeshaas madaxa intii ka horeyda horay u jeedaa wixii jeegadaana gadaalay u jeedaa halkaanaad ka bilowdo tintii ayaad hoosteedii masaxi xaggana korkeedaad masexe qaybta dambe markaad ku soo celidana tintii agga ujeedayaad ka hor imaana markaasaad hoosteedii soo masexe tanna korkeedaad masexe marka tinta korkeedii iyo gudaheedii labada waa la masexe marka tinti ilaa tinta mar qayb qayba hor qaybna horay ujeeddaa qaybna gadaal ujeedaa tinta marka markaad gadaal u wadana qaybtii horay ujeeday waad ka hor imaana gudaheedaad masexe qaybtii gadaal ujeedana korkeedaad masexe markaad ku soo celidana qaybtii gadaal ujeedaad ka hor imaana ood ood soo masexe gudaheedi qaybtii kor horay ujeedayna korkeedaad masexe khalaas marka tintii kor iyo hoosba way ka masaxanta marka kor iyo hoosba way ka masaxanta marka xadiidku sidaas weeye waana sida qowlka imaamu axmed bn xambal uu ku tegey weeye inay waajib tahay bacdu muxaqiqiinna ay rajaxeen sida alcalaama taqyudiin ibnu taymiya waana sida xaafid ibnu kaiir oo shaaficiyada ka midana ka muuqata tafsiirka inuu qowlkaas waajibkaa marayo sababtoo ah qowlkaas wuxuu ku xidhan yahay aayadda qur-aankaa ee ilaah yidhi wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinna masaxa bacdaas macnaheedu xayta bacdaas xaafid ibnu kaiir markuu fasirayo wuxuu yidhi ikhtalafuu fii hada lba bacdaasaa la isku khilaafay bacdaas maxay keeneen macaani ahaan hal hiya lilinsaaq ilsaaq miyay faa'idaynay ku dhejin in gacmaha lagu dhejiye madaxoo dhan waa in la masaxa markaas imaanay markaasuu yidhi wahuwa aladharu waana macnaha xooga badan oo daahirka markaasuu yidhi ow litabciidi mase tabciiday faa'iidayna madaxa qayb ka mida masaxa markaasuu yidhi wa fiihi nadaru laakiin tas nadaraa ku jira marka waa saas marka bacda haddii la yidhaahdo waxay faa'iidaynay ilsaaq aayaddu waxay tustay madaxoo dhan in la masaxo xadiidkan bukhaari muslimna wuxuu tusay madaxoo dhan in la masaxo haddii la yidhahdo bacdu tabciid ay faa'iidaynay waxay aayaddaa tustaa laleeyahy madaxa qayb ka mida in la masaxo marka waxaa xoog badan in laydha madaxa la wada masaxo oo waxay ku xoog badan tahay koow bacda macnaha caankaah lagu yaqaano luqa carabiya oo ugu caansan waa ilsaaqa ee inay tabciid faa'iidaydo bacdu luqawiyiin waaba inkireenba kumaba jirta inay carabiga ba oo faa'iidaydo tabciid ta labaad aayadda waa mujmale waxaa fasiray xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam nabigiina waa wada masax weligiis lagama hayo hal xadiid baa allah ka dhigay isagoo madaxa meel ka mida ku gaabsaday isagoo madaxa meel ka mida ku gaabsaday weligiis lagama hayo nabiga sal allahu calayh wasalam axaadiista dhammaan weyse qaadkiisa ka hadasha hal xadiid oo uu nabigu qayb madaxa ka mida masaxay lama hayo idan inay waajib tahay madaxoo dhan in la masaxo rag iyo dumarba sidaas weeye inay waajib tahay shaaficiyadu ayagu maxay daliishadeen shaaficiyadu waxay daliishadeen aayadda iyo xadiid aayadda waxay yidhahdeen ba'da ayaa tabciidiya taas waxaa looga jawaabay tabciidiya kaba mid maaha luqa carabiya ba faa'iidayda taasaa looga jawaabay aayadduna waa mujmala nabigaa fasiray tafsiirka nabigaana caddaynaya in madaxoo dhan la masaxayo waxay kaloo daliishadeen xadiidka muqiira oo waxa weeyaan saxiixulmuslimka ku sugan waana noo imaan doonahay xadiidkaas wuxuu leeyahay nabigaa weyse qaatay fa masaxa binaasiyati fooduu masaxay nabi maxamed sala allahu alay waslam saxi muslimku ku yaallaa markuu fooda masaxay wa calalimaamati imaamada korkeedana waa masax imaamadaa madaxa u saareed foodu inta masaxay uu inta kale imaamada ku dhammaystir kaasaa noo daliila waxay idhahdeen waa kan fooda keliya masaxay taas hadda waxa laidhi annaguba sidaas inay sawaab tahay waa aragnay haddii fooda keliya ku filantay wxuu ugu gaabsan waayo oo imaamada ugu daray marka laazim inaad laba shay mid samaydo inaad madaxoo dhan hadduu kuu bannaan yahay wada masaxdo waa mid haddii uu cimaamadu kuu saaran tahay inta fooda ka masaxdo oo mara madaxa kuugu xidhan tahay inta fooda ka masaxdo inta kalena marada korkeeda ka masaxo labadaba waa dariiqii nabiga sala allahu alay wasalam laakiin weli lagama hayo nabigoo ku gaabsaday madaxa qayb ka mid ah qayb madaxa ka mid a lama hayo marka wax aan nabigii laga hayn ha ku weyse qaadan ilahayna hala hortegin fakhaasatan dhallinyarada marka inta shanlaystaan xoogaa isleeyi tintuy ka kala furfurmino waa kaasaan saas uu leeyahay taas eber wey taas ka daaya cibaadada waxa weeyaan mogta waa la isku waafaqsan yahay mogta haddaad madaxii wada masaxdo fiiri xataa shaaficiyadu waxay kuleeyihin sidii fadliga badnaa ay la timi ka war culummadii kale waxay kuleeyihin waajibkeed guda laakiin qayb haddaad masaxdo waxa lagu leeyahy weysaba kuma ansixinay kuleeyihin culummada gaba ka war marka maxaa kuu roon dariiq laysku waafaqsan yahay inaad marto iyo dariiq laysku khilaafsan yahay oo salaadaadana laysku haysto ayuma axsan waxa axsanatan midada kaleeto waa la hubaa nabiga weyse qaadkiisu inuu ahaa madaxoo la masaxo oo lama hayo hal mara inaad meel yar uu ka masaxay inta kalena uu ka tegey markaad adiga meel masaxdo inta kalena iska daydo waxaad u weyse qaadatay weyse qaad aan weligiis nabi maxamed u weyse qaadan sala allahu alay wasalam maxaad ilahay la hortegaysaa marka marka masaladu waa masale ahlu sunnaha isu khilaafsan oo ahlulbidac iyo ahlu sunna maaha khilaaf laakiin qowlka raajixa waa qowlkan qowlka raajixa waa qowlkan dumarku ayagu say u masaxayaan dumarku ayagu siday u masaxayaan dumarku waxay u masaxayaan sida ragga u masaxo axkaamta dhammaanteed shareecada islaamka ku sugan waxa weeyaan rag iyo dumarku waa u sugan yihiin ilaa wax daliil caddeeyo maahane oo la yidhaha raggay gooni u tahay ama dumarkay gooni u tahay tanna marka waxa weya daliil gooni oo kala saaray ma jiro imaam albukhaari saxiixiisa tacliiq wuxuu ka wariyey saciid ibnu musayib inuu yidhi almar'atu bimansilati rajuli tamsaxu calaa ra'siha ninkay la mid tahay sidaasoo kale inu masixin bukhaarigay ku taallaa waxaaba ka xoog badan xadiiska nasaa-i uu soo saaray kaasu waaba qowl taabiciye oo uu baabka u qabtay baabu masxi lmar'ati ra'saha uuba baab u qabtay markaasuu ku soo arooriyey xadiidka caaisho caaisha gacanteedii ayay saartay halkaas fooda madaxa ah caaisho ficilkeedii wey gacanteedii waxay saartay madaxa foodiisa uma masaxat ra'saha madaxeediiiy masaxday masxatan waaxidatan hal mara ilaa mu'aharihi in gadaal ilaa laga gaaro soo ma jeedid taasuna waa midka daliilka kale oo ku tusaya xadiidka sunanu nasaa-i ayuu ku yaallaa sheekh naasir wuxuu yidhi saxiixulisnaad wey marka calaa kulli xaal adiladaas iyo kuwa horeetada waxay tusayaan dumarka iyo ragga waa isku mid waa isku mid wa can cabdilaahi bni camar ibni caas radia allaahu canhumaa fii sifati lwuduu'i weysaqaadka tilmaantiisa waxaa looga wariyey qaala wuxuu yidhi uma masaxa nabigu waa masaxay sala allahu calayh wasalam biraasi madaxiisa wa adkhala waana geliyey isbacayhi labadiisa farood asabaaxatayni oo tasbiixsiga badan fii udunayhi labadiisa dhagood wa masaxa nabigu waa masaxay biibhaameyhi labadiisa suul daahira udunayhi labadiisa dhagood korkooda akhrajahu abu daawuud ayaa soo saaray wanasaa-iyuna waa soo saaray wasaxaxu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeela xadiidka waa xadiis saxiix ah waa xadiis saxiixa weeye ibnu khusayme ayuu ka soo naqliyey xaafidku inuu saxiix yeelay waxa weeye sheekh naasirna sunanu abi daawuudka ayuu ku saxiix yeelay marka xadiis saxiixa weeye xadiisku saxaabiga wariye waa cabdullaahi ibni camar ibni caas cabdullaahi ibni camar ibni caas ibnu waail alqurashi asahmi waxa weyan asaga iyo aabihiisba qabla fatxi maka ayay hijroodeen aabihiis asagu ka horu islaamay aabbihiis iyo asaga labiiyo toban sanoy kala weyn dhalashadooda waxa u dhexeeya laba-iyo toban sano aad ayuu u cibaado badnaa wuxuu caan ku ahaa cabdullahi ibni camar ibni caas cibaado waa saxaabigii saxiixaynka ay ku sugnayd qisadiisa oo nabiga sala allahu calayh wasalama maalin kasta inuu soomo habeen kastana salaatuleyl u taagnaado uu nabigu kala hadlo oo uu yidhi ma awoodida jooji arrintan habeenkii oo dhanna waa taagnaana maalintii o dhan waa soonaana sidaas inuu weligiis ku noolaadu raba nabigu waa kala hadlay si u wada u waday un markii dambe wuxuu nabigu ku joojiyey uu yidhi ha dhaafsiin maalin dhaaf inaad u soomto weliga maalin dhaaf u wad bal haddaadan ka yar yeeli salaatuleylkana habeenkii toban juz inuu ku tukado oo qur-aanka saddex habeen uu ku dhameeyo toban juz markaad akrido iska seex intaas isagoo weliba le rasuulka allahu ka badanaan awoodaha igada qur-aanka toban juz waa igu yarta ka badanaan habeenkii ku tukan karaa isagoo leh laakiin markii dambe uu duqoobay wuxuu dhihi jiray ruqsadii nabiga haddaan qaada lahaa taasa ii roonaalehedoon xoogaa iska yaray lahaa sababtoo ah cibaadada aad bilowdo waxaa la rabaa inaad waddo inad taad ka dhimaydo maahan ayaan inta wadwaddo inaad ka tagto marka ruqsadii inaan qaada lahaa ii roonay marka aad uu ugu dhibtooday aakhiru cumri laakiin sidii isagoo u wado ilahay la hortay uu ku dhinta isagoo da' gaaray weliba isagoo da' gaaray mu'arikiintu way isku khilaafeen geeridiisa iyo meeshuu ku dhintay intaba xaafid ibnu xajar wuxuu ka soo raray imaamu axmed inuu yidhi wuxuu dhintay layaali xara fitnadii oo dilxija waxa weeyaan sanada alaain wa sitiin lixdan iyo saddex ka dhacday madiina habeenadaasuu dhintay ayuu yidhi habeenadaas ayuu dhintay xadiidku waa dheeraa xadiidka cabdullahi bni camar ibni caas cabdullahi bni camar ibni caas wuxuu ka mid yahay saxaabada nabiga axaadiista ka warida kuwa ugu axaadiis badan oo abu hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi oo cabdullahi bni camar ibni caas wa iga axaadiis badnaayu wa iga axaadiis badnaayu waa abu hurayraale sababtuna waxay ahayd ur isagu waa qori jiray axaadiista aniguna ma qori jiro cilmiga qoraalku caadi maaha waa faa'iido gooniya wuu qori jiray laakiin ma qori jirin waa iska xifdi jir ka dhegaysana wax xifdina sidaasuu iga xadiis badna laakiin axaadiista abu hurayre laga wariyey iyo axaadiista cabdulahi ibni camar laga wariyey iskumana dhowe abu hurayra badan marka axaadiistii uu yiqiinay cabdulahi ibni camar ibni caas lagama wada warin axaadiis badan aan laga warin axaadiistii uu sababta keentay waa maxay laba sababood ayay sheegaan culummadu sababta koowaad abu hurayre waxaa qaalib ka ahaa tacliimta dadka inuu waxbaro cabdulahi ibni camar ibni caasna waxaa qaalib ka ahaa cibaadada cibaadadu waqtigiisii geli marka laba cibaado weeye laakiin ayumaa afdal walaa shaka waxaa fadli badan dadka in wax la baro maxaa yeelay cibaadada dadka aad wax baraydaa waa cibaado nacfigeedu kaa gudbayo ummadda u gudbayo laakiin cibaadada adiga naftaada ku kooban adiga naftaaday qaasiro ku tahy marka tanaa fadli badan labada cibaadadana waa laba cibaado waaweyn sababtaa sababay ahayd oo axaadiista laga wariyey cabdullahi ibni camar ibni caas ay u yaraatay sababta labaadna waxay ahayd xarunta uu deganaa oo masar iyo daa'if ahayd ma ahayn xarumaha cilmiga loogu rixlaysan jiray badanaaba meelaha cilmiga loo doonan jiray ma ahayn badanaaba marka meesha laftirkeeda uu joogana waxa weeyaan sabab ayay ku lahayd oo axaadiis badan inaan laga warin sababay ku lahayd wa can cabdillaahi bni camar ibni caas radia allaahu canhumaa fii sifati lwuduui weyseqaadka tilmaantiisa waxaa looga wariyay qaala wuxuu yidhi uma masaxa nabigu waa masaxay biraasi madaxiisa wa adqala wuu geliyey isbacayhi labadiisa farood nabigu asabaaxatayni ee tasbiixsiga badan waa murugsatada farta suulka ku xigta weeye midda suulka ku xigta aa la idhaha sabaaxa midii tasbiixda badneed markaad ataxiyaadsaydo ilaahay baad ku waxidin khudbada markuu khadiibku akrinaa marmaruu ku waxidin marka ilaahay baa lagu waxidaa in badan marka waa far tasbiix badan ayada dham sabaaxa aa la idhahdaa sabaabana waa la yidhahdaa oo marmara dad laysku cayaho qofka la caayaya lagu taaga laakiin sabaaxa waxa weya waa midii tasbiixda badneedoo ilaahay baa lagu waxidaa in badan labada dhegood ayuu geliyey nabiga sala allahu calayh wasalam labadiisa dhegood ayuu geliyey dhegta meesheeda daloosho ayuu nabigu geliyey waa masaxa nabigu waa masaxay marka daahira uduneehi labada dhegood meeshooda korka marka dhegihii masaxoodi marka sidaanu noqday in far labada farood gudaha lagu masaxo hal meel iska geli maydi meesha dalooshaha la gelin inta laalaabkaahoo gudahaa ah ayaad ku wareejini korkana suulkaad marsiine korkana suulka ayaad marsiine marka sidaas ayaa loo masixi marka xadiidkan wuxuu u soo qaatay xaafidku si gooniya ugu soo qaatay waxa weeyaan kayfiyatulmasx qaabka dhegaha loo masaxayo ayuu si gooniya xadiidkan u caddeeyey si gooniya ayuu xadiidkan u caddeeyey qaabka loo masaxayo dhegaha axaadiis badan ayaana sidaas caddaynayda u markhaati kacayda oo xadiidka miqdaad ibnu macdikarib uu ka mid yahay oo asaguna caddeeyey nabigu inuu dhegaha korkooda iyo gudahaba masaxay oo xadiidka rubayc binti mucawid ay ka mid tahay oo xadiidka cabdullahi ibni cabaas ibnu khuseyme wariyay ka mid tahay dhammaan waxay tusayaan dhagaha kor iyo hoosba nabigu inuu ka masaxay sala allahu calay wasalam sida loo masaxayana waa qaabkaas waana xadiidkan xadiidka uu ku jiro xadiidkan weeye xadiidka uu ku jiro saddex saddex markuu nabiga sala allahu calayh wasalam u weyse qaatay uu yidhi haakada alwuduu faman zaada calaa haadaa qofkii ka siyaadiya saddex saddexdaas ow naqasa ayaa ku jirta lafdigaasi waa shaad ma sugna waa shaad faqad asaa'a wa dalama ow dalama wa asaa qofkaasu xumaanuu sameeyey dulmina waa la yimi xadiiska ay ku jirtaana waa xadiidkaas oy la socoto waa xadiidkaas xadiidka marka qaabka dhagaha loo masaxayo ayuu daliil loogu yahay oo na tusaa qaabkuna waa qaabkaas aan soo sheegnay xikmadda ku jirtana waxaa ka mid ah dhagaha meelaha laga dembaabay ka mid ta xibnaha laga weyse qaatana xibin walba marka la mayro dembigii lagu galay ayaa ka daata dembigii lagu galay ayaa ka daata oo nabiga sala allahu calayh wasalama waxaa ka sugan inuu yidhi man tawada'a fa axsana alwuduu qofka weyse qaata ee weyse qaadkiisa wanaajiya kharajat khadaayaahu min jasadihi jirkiisay ka bixeen gafafyaalkii weliba waxaa ka sii caddaan badan xadiidka oo imaam axmed uu wariyey oo leh idaa tawada'a rajulu muslim qofka muslimka markuu weyse qaato kharajat khadaayaahu dembiyaalkiisa waxay ka baxayaan min samcihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlayhi dhegaha way ka baxayaan marka la masaxo indhaha way ka baxayaan markii wejiga la mayro gacmaha way ka baxayaan marka la mayro lugahana way ka baxayaan marka la mayro marka waa in la mayro xibnahaas kuwaana waa in la masaxo marka xadiidka akhrajahu dawuuda wاnasaa-iyu wasaxahu bnu khusayma wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam ida stayqada axadukum qof inin ka mid ah marka uu ka soo baraarugo min manaamii hurdadiisa falyastanfir ha iska soo fiifiyo alaaan saddex goor fa ina shaydaana shaydaanku yabiitu wuxuu habeenkii ku baryaho calaa khayshuumihi sanqaroorkiisa muttafaqun calayh xadiidka abu hurayre weeye raawigiisu bukhaariiy muslim aa soo saaran xadiid haabida weeye xadiidkaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa stayqada axadukum qof inin ka mida markuu ka soo kaco ka soo baraarugo min manaamii hurdadiisa hurdada markuu ka soo kaco min manaamihi uu leeyahy xadiisku hurdadiisa falyastanfir ha iska soo fiifiyo biyaha alaaan saddex mar marka ha iska soo fiifiyo macnaheedu waxa weeye saddex goor inta sandaarsado fiif ha iska soo yidhaahdo saddex goor inta sandaarsado fiif ha iska soo yidhaahdo wey macnaheeda ha iska soo yidhaahdo sidaas wey macnaheeda oo riwaayadda abu dawuud oo kutusayda idaa tawada axadukum falyajcal fii anfihi maacan uma liyastanfir marka hore biyaha sanka ha ku jiido haddana fiif ha soo yidhaahdo wa qofka markuu hurdada ka soo kaco sidaasaa laga rabaa saddex goor falyastanfir waxaa ku jirta laamlamar amarkuna wujuubu keenaa markaas cilada nabigu waa dabadhigo wuxuu yihi shaydaana meeshaa sanqaroorka ama sanbacaraarka habeenkii barya qaabku u baryo ama halkaas u dego shaydaanku nabi maxameda adiga kuu sheegay inuu baryo kayfkana garan maysid waajib waxaa qofka muuminka ku ah inuu rumeeyo marka khalaas kayfka iyo raadintiisana uu iska daayo imisuu leegayahay shaydaanku iyo see meesha u galay iyo waxaas adiga shaqa lagu darsaday maba ahanba nabi maxamedaa sheegay sala allahu calayh wasalam mu'miniintana sifaadoodu waxay tahay waxa weeyaan yu'minuuna bilgayb shayga ka qarsoon ee waxyooyinka loogu sheegay waa rumeeya khalaas marka shaydaan ayaa meeshaas habeenkii barya meeshaas barya lafdigan waxa weya waa lafdiga muslim weeye bukhaariga wuxuu u wariyey sidaan ida stayqada axadukum min manaamihi sidaan u wari fiiri ida stayqada axadukum min manaamihi falya fatawada'a ida stayqada axadukum min manaamihi fatawada'a qof idin ka mida hurdadiisa markuu ka soo kaco oo fatawada'a weyse qaadanayo falyastanfir alaaan saddex goor inta jiido biyaha fiifa iska soo yidhaahdo marka riwaayadaas waxay faaiideynay lafdiga bukhaari waxay faa'iideynaysaa qofkan biyahan la leeyahay ha sandaarsado inay tahay markuu weyse qaadanayo taasay ku tuseen marka uu weyse qaadanaayo inay tahay taas ayay ku tuseen maxaa yeelay lafdiga muslim waa muطlaq kan bukhaarina waa muqayad marka wاlmuطlaqu yuxmalu cala اlmuqayad lafdiga oo muqayadkaa ee bukhaariya lagu xambaara marka waa qofku markuu weyse qaadanayo sandaarsiyaa laga rabaa oo saddex goor ah mar hadduu hurdo ka soo kaco hadduu hurdo ka soo kaco sidaas ayaa laga rabaa وعn أbي هurayرaةa رaضي الله عanه qاal qaala rasuul الlahi slى الlaهu عaلaيه وasلم rasuulku wuxuu yidhi إida اstayqada أxaduكم qof idin ka mida markuu ka soo kaco min nowmi hurdadiisa falaa yaqmis yuusan gelin yadow gacantiisa fil inaa'i weelka qofku yuusan gacanta gelin weelka xataa yaqsilaha ilaa uu mayro ثaلaaثan saddex goor faإnahu qofku laa yadri ma oga ayna xaggeebay baatad ku bariday yadhu gacantiisa muttafaqun calayh wa haadaa lafdu muslim kanuna waa lafdiga muslim xadiidka raawigiisa abu hurayra weeye tarjamadiisu waa noo soo hormartay xadiidkana waxaa wariyey bukhaari iyo muslim labadaba lafdigaanna waa lafdiga uu muslim ku wariyey bukhaariga lafdigiisu wuxuu ahaa sidaan idaa tawada'a axadukum uu leeyay kaasu idaa tawada'a axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyanfur waman istajmara falyuutir waida stayqada axadukum min nowmihi falyaqsil yadahu qabla an yudkilahaa fii wuduihi fii wuduu'ihi marka lafdigan bukhaari faa'iide gooniyaha ku jirta oo lafdigaas aan aad ugu caddayn lafdiga oo waxa weye muslin aan ku caddayn oo waxay tahay gacanta yuusan gelin weelka ayaa la yidhi weelka la sheegaya waa weelkee waa weelka uu ka weyse qaadanayo marka qofka marka ay waajibka ku tahay inuu gacanta mayro waa markuu weyse qaadanayo intuusan gacanta gelin biyaha way marka uu weyse qaadanaya maxaa wuxuu leeyahay qabla an yudkhila maa fii wuduu'ihi marka weelkaan la sheegaya waa weelka weyse qaadka ugu jiro hadday sidaas marka noqotay hadday sidaas noqotay oo weelkii weelkii weyse qaadka uu noqday waxay xadiisku daliil u yahay inay nahyi ku soo arooray oon la ogolayn qofku weelka inuu geliyo gacanta markuu hurdada ka soo goco ayna waajib ku tahay saddex goor inuu mayro sababtoo ah nahyi ayaa soo arooray oo ah falaa yaqmis yaddahu yuusan gelin nahyiguna wuxuu keenaa taxriim haddaan la helin wax ka leexiya waa lafdiga muslim lafdiga bukhaarina amara ku soo arooray falyaqsil yaddahu oo amara wey marka lafdina waa amar amarkuna wujuubu keena tan lafdiga muslimna waa nahyi nahyiguna taxriimu keena marka waa inay waajib tahay in la mayro gacanta intaan biyaha la gelin waxaana xaaraama in la geliyo gacanta iyadoon la mayrin saddex goor nahyiguna waa taxriim waana sida imaamu axmed ibn xambal uu ku tegey nahyigu inuu taxriim jumhuuru culamaa ayagu waxay yidhahdeen nahyigu waa nahyu tanziih karaahiyaduna waa karaah waxa weeyaan nahyigu waa nahyu tanziiho waa karaahiya oo waxa weeyaan nahyigu taxriim ma aha sidaas ayay jamaahiirulculamaa sidaas ayay mareen marka waxay leeyihin mayridda la mayrayaa waajib maahane waa sunno jamaahiirtu sidaas ayay mareen xaynin kugu daliila markii waxay dhahdeen aayaddan loo daliila ilaah uu yidhi idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wejiyaalka mayra gacan lama sheegina yidhahdeen so uma jeedid lama sheegina yidhahdeen waxaana soo gelayaa qof hurdo ka soo kacayo qof kaleba aayaddu waa la hadlaysaa xadiidkana waxaan ku xambaarnay yidhahdeen sunanimo sunanimo sababtoo ah cilladan ka fahmaynaa cilada waxa weyn xadiidka fainahu laa yadri ayna baatad yadahu gacantu meelay ku bariday qofku ma oga qofku ma oga saasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam marka shakiyaa loo mayraa ha yidhahdeen maadaama shaki loo mayrayo asal gacantu inay daahir tahaa la hubay inay daahir tahay ayaa la ogaa shaki unbaa hadda yimid shakigu marka yaqiinta ma suriyay leeyihin gacantu waa daahir laakiin un shakigaas waxa weeyaan taxari iyo ixtiyaar dadaal daraaddeed si shakiga loo suuriye ayaa loo mayri laakiin qowlka ah qowlka imaam axmed ayaa raajaxa oo qowlka jumhuurta ka xoog badan sababtoo ah nahyiyaa soo arooray nahyiguna taxriimu keenaa daliil cad oo ka sarfinayana lama hayo amarna waa soo arooray waa lafdiga bukhaari amarkuna wujuubuu keenaa wujuubkaas wax ka sarfinayana lama hayo marka gacanta in la geliyo weelka ayadoon la mayrin waa xaaraan oo nahyiyaa ku soo arooray in la mayraana waa waajib oo amara ku soo arooray in la mayro daliil ka leexinaya lama arko amaa aayadda aayaddu waa mulaq kanuna xadiiskuna waa muqayad iskamana hor yimaadaan mulaq iyo muqayad ee waa laysku qaydaa waa laysku qaydaaho aayaddu waa mulaq war qofka weesaysanaya wejiga ha mayro laakiin may gacanta inuu mayro waajib waxa ay tahay waa markuu hurdada ka soo kaco bis amaa gacmaha mayridooda weysaqaadka waa ka mid anagii soo sheegnay ijmaac inay tahay inaysan waajib ahayn ay sunata gacmaha marka kale in la mayro marka waxaa laleeyahay mulaq iyo muqayad iskama hor yimaadaan ee waa laysku qayda waa laysku manaj gacantu ma najaasa mase ma ahan gacantu ma najaasa mase ma ahan horta hadduu najaasaada ku og yahay hadde shaki ma leh waajibay ku tahay waana ijmac markaas inuu mayro weelka inuu geliyaana inay xaaraam tahay markaas waa laisku waafaqsan yahay laakiin waxa weeyaan gacanta marka la leeyahay ha la mayro inay najaas tahay muxaqaq maaha muxaqaq maaha welidaa saas daraaddeed qofku hadduu khilaafo waxa weeyaan amarka nabiga oo uu weelka gacanta geliyo najaaso muxaqaqana aan lagu ogayn biyuhu waa daahir qofkuna waa dembaaba qofkuna waa dembaaba ilaa amarkii nabigu khilaafay laakiin biyuhii najaasoomaayeen maxaa yeele biyuhu asal dahaara lagu hubo xaqiiqo aheed gacantaana waa shaki lama hubo inay nijaasowday sababtoo sida imaam nawowi uu yidhi xaafid ibnu xajarna uu asna soo naqliyey reer xijaas badanaaba dhagxaanay ku asajoo jireen dhulkuna waa kulayl qofkii markuu seexdo waa dhidida marka meeshii dhagax waxa weeyaan lagu dahiray markay dhidido wax uun afar najaasahu inay ka soo fuqaana dhici karta oy qoydo gacantiina meelay taabayda lama oga intaad seexatay marka saasaa loo leeyahay yidhi waxaa kaloo dhici karta intuu meelaha intuu hurdayo meel iska xogayo nabar yaroo meel ku yila malaxu ka dilaacday ama dhiigba uu iska keenay intuu hurdaayey marka meel nabarle inuu tiltaabtay meel awal dhagax loogu asajoodo dhiditay taabtay meel oo kaleeto boog laho malaxu ka timid waxyaalahaasa dhici kara yidhah waxyaalahaas ayaa dhici kara calaa kulli xaal sida raajixa oo xooga badan waa sidaas aan sheegnay hadduu khilaafana waa sheegnay biyuhu najaasoobi maayaan ilaa biy biyuhu inay daahir yihiin muxaqaqay ahayd xaqiiqaduna shaki kuma suusho wey waxaa kaloo xadiidkan laga qaataa alahdu bilwaiiqa shayga lagu kalsoon yahay in la qaato camalka iyo ixtiyaad baabka cibaadaadka sababtoo ah waxa weeyaan gacantiioo najaaso muxaqaqa aan lagu ogayn ayaa nabigu amray sala allahu alay waslm marka cibaadada in loo dadaalo wey hurdada la sheegayo xadiidku sheegay waa tee ma hurdoo dhan ayaa mase waa midda habeenkii khilaaf ayaa ka jira imaamu axmed ibnu xambal raximah اllahu tacaala asagu wuxuu yidhi waa hurdada habeenkiiya waxaa laga hadlaya waa hurdada habeenkiiya waxaana ka qaatay yidhi baatad yadhu gacantiisu meelay ku bariday baytuutada waxaa loo isticmaalaa habeenkii ee maalinka looma isticmaalo halkaasuu ka qaatay laakiin jumhuurtu iyagu waxay yidhahdeen hurdoo dhan waa isku mid xataa waxa weeyaan baytuutada keliyana lagama qaadanoo xadiiaaba ku soo arooray oo abu daawuud uu wariyey iyo tirmidi xadiidkaas oo leh idaa qaama axadukum min alleyl habeenka kaasaaba sariix si ah jumhuurtu laakiin habeen iyo maalin waa isku miday yidhahdeen maxaad uga jawaabaydaan le xadiidkaan caddaynaya waxaan uga jawaabaynaaha yidhahdeen kharaja makhraj alghaalib badanaaba habeenkiiyaa la seexdaa marka sidii aalibka ahda nabigu ka cabiray wamaa kharaja makraj alaalib falaa mafhuuma lahu mafhuum lagama qaato marka qowlka jumhuurta ayaana ixtiyaad badan oo habeen iyo maalin markaad hurdo ka soo kacdaba inaad gacmaha iska mayrto ah waan laqiid ibni sabira radi allahu canhu qaala laqiid wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala اllahu alayh wasalam asbiqi lwuduu'a weysaqaadka dhammaystir wakhallil isdhexgeli bayna alasaabici faraha wabaalig ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsiga ilaa an takuuna inaad tahay maahane saa'iman mid sooman akhrajahu arbaca afartiyaa soo saareen wasaxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay weli abi daawuudda waxaa u sugnaaday fii riwaayatin idaa tawada'ta markaad weyse qaadanaydo fa madmid luqluqo xadiidka waa xadiid saxiixa ibnu khusayma uu saxiix yeelay waxaa kaleeto صaxiix yeelay imaamu tirmidi oo yidhi xadiiثun xasanu صaxiix xaafid ibn xajar laftirkiisu uu صaxiix yeelay xadiidka wuxuuna ku صaxiix yeelay alisaaba fii tamyiisi صaxaaba waxaa kaloo صaxiix yeelay ibnu qadaan imaamu اlbaqawina masaabiixu sunna axaadiista ayuu axaadiisteeda dhex geliyey oo axaadiista xasanka ku ah istilaaxiisa ayuu ka mid yahay marka xadii haabit ah wey xadiika xadii haabita wey saxaabiga xadiid ka wariyey waa laqiid ibni sabira bifatxi saad wa kasri lbaa laqiid ibnu sabira ibnu cabdilaahi ibnu lmuntafiq aburasiin a la yidhahdaa waa saxaabi mashhuur ah reer daa'if ayuu ka mid yahay waxaa wax ka wariya wiilkiisa oo caasim ah iyo waxaa wax ka wariya ibnu cumar iyo camar ibnu ows iyo keyrkood ayaa wax ka wariya وعn لqيd بن صبيرة رضي الله عنه qاaل qاaلa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka al wuxuu yidhi أصبق الوضuءa weysqaadka dhammaystir weysqaadka dhammaystir macnaheeda waxa weeye weysqaadka dhammaystir kaamil yeel wey weysqaadka kaamil yeel sida ilaahay ba yidhi وأصبقa عalayكم نicamه ilaahay dushiinu ku dhammaystiray nicmooyinkiisa weysqaadka dhammaystir wakhallil isdhexgeli bayna alasaabici faraha farahana isdhexgeli markaad weysaysaydu faraha waa kuwe waa kuwa gacmaha iyo kuwa lugaha labadaba oo yaa caddaynaya inay kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaba yihiin xadiidka cabdullaahi bni cabaas ayaa caddaynaya cabdullahi bni cabaas wuxuu uhi idaa tawada'ta fakhallil bayna asaabici yadayka wa rijlayka sidaas ayuu yihi tirmidi iyo ibnu maajah ayaa wariyeen imaamu lbukhaarina wuxuu yhi waa xadiid xasan ah sida uu ka soo raray imaamu tirmidi cilalka marka xadiidkaasa caddaynaya faraha la sheegaya waa faraha gacmaha iyo kuwa lugaha labadaba qaabka laysku dhex gelinayo kuwa gacmaha hadday yihiin gacanta midigtaa bidixda korkeeda inta saarto isdhex geli farba far dhaafsi khalaas farba far dhaafsi inta gacanta midigtaa midda bidixdaa dhabarkeeda inta saartid gacan faraha farba far dhaafsi khalaas lugaha waa farahee farta la dhex gelina kaas waxaa caddaynaya mustawrid ibnu shadaad alfiri xadiidkiisa ra'aytu nabiyan arkay yidhi sal اlahu alيه waslm idaa tawada'a dalaka asaabica rijlayhi bikhinsarihi nabigaan arkay sal اlahu alيه waslm isagoo weyse qaadana marka wuxuu marmarinaayey faraha lugaha faryarta faryartaas bidixdaa wey faryartaas bidixdaa ayaad faraha lugaha dhex geline laba faroodoo kasta waa kala dhex geline laba faroodoo kasto fartaas ilaa gacanta bidixdaaha lugaha lagu mayra markaad lugaha mayda midigta laguma mayro bidixdaana lagu mayra marka faryarta maaha midda ku xigta maaha suulka maaha murugsatada faryartaasaa la dhex gelina marka xadiidkaasna abu daawud iyo tirmidi iyo axmed iyo ayaa wariyeen sidaas weeye marka takhliilkaas ayaa la yska rabaa wuxuu kaloo nabigu yidhi sal اlahu calayه wasalam wabaariq ku xeel dheerow filistinshaaqi sandaarsiga ilaa an takuuna inaad tahay maahanay saa'iman mid sooman ku xeel dheera waxa wey biyaha sandaarsiga aad u jiid aad u jiid meeshaasan qaroorkaa fog ha tageen wasaqda haka soo sifeeyeen ha ka soo sifeeyeen xadiidka marka intaasoo fiqruhu ka kooban yahay fikrada hore weysaqaadka kaamil yeel isbaaqaas labaa loo qaybinaa qayb xibinta in la mayro intii waajibka aheed waa isbaaq oo waajiba weeye in si fiican loo dhammaystiro saddexda goora la mayraayo saddex goor inta la mayro lagu dhammaystiraana waa midka sunnada ah wey waa midka oo sunnada ah xadiidka wuxuu kaloo tusayaa oo laga qaadanaa faraha waa in la dhexgeliyo marka la farxalanaana waa in laisdhexgeliyo lugahana marka la mayraa waa in laisdhexgeliyo waana amar weliba amara ku soo arooray welidaa sidaas daraaddeed maalikiyadu waa waajib ay yidhaahdeen in faraha la isdhexgelgeliyo waajib weeye laakiin jamaahiirtu waxay ku tageen inay sunno tahay osan waajib ahayn haddii biyuhu gaarayaan faraha dhexdooda faraha hadday gaarayaan laakiin haddaan biyuhu si kale ku gaarayn sida markay yar yihiin oo kale ilaa inaad dhexgelida maahane waajib ay noqoneen markaas waajib ayay markaas noqoneen sidaas weeye waxayna u daliishadeen fo biyaha haddii inta faraha lagu daadiyo ay dhex galaan asligii waa la helay ilaa asli waxaan idhi waxaa yidhahdaa biyaha xibinta inay kudhe ku dhex shubmaana ka gudbaan soo maaha khalaas asligii ilaahay amray waa la helay marka faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum waa la helay marka gacmihii waa la mayray lugihii waa la mayray marka wujuubkii waa dhacay asligii ilaahay amray waa dhacay haddii biyuhu meesha ku qulqulaanoo maraan laakiin haddaysan gaaran de waajib bay markaas noqonayda marka inay sunno tahay aayaddan ka qaadana yihahde maxaa yaele qasligii waajibka ah waa la helaa dibiyuhu gaaraan haddaysan gaarayna hadda waa waajib si kaleeto maya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa in lagu xeel dheeraado sandaarsiga lagu xeel dheeraado sandaarsiga taas ayaa laga qaadanaa ilaa qofka sooman maahan qofka sooman ku xeel dheeraan maa maxaa yeele waxaa laga cabsanaa biyuhu sanka inta galaan sankii afka waa isku furan yihiin inay dhuunta usoo degaan oo uu ku afuro markaas waana qaacidada weyn meesha laga qaato oo la yidhaahdo dar-u lmafaasid owlaa min jalbi lmasaarix qaacidada weyn meesha laga qaato wey dar-u lmafaasid mafaasidda in laga hortago laiska difaaco a owlaa ka xaqnimo badan min jalbi lmasaarix masaarix in la soo jied arrintu hadday laba iska hortimaada laba shay hadday keensato oo waa maxay maslaxana waa ku jirtaa mafsadana waa ku jirtaa waxaa la hormarina horta mafsadada in la iska difaaco hadda biyaha sandaarsiga in lagu dheeraado qofku markuu sooman yahay maslaxa ku jirta oo waa maxay ee hadda waa sunadii sandaarsigu oo ajaru ka hela qofka mafsadana waa ku jirtaa biyuhu hadday sidbadaan waa afura marka maslaxa iyo mafsada iskula jirta khalaas iska daa sandaarsiga ku xeel dheeraanshadiisa xoogaa gaabso sandaarsiga o dhan iska daymayda ku xeel dheeraanshadiia iska dayna maxaa yeele mafsadada ka imaanaydaa la hormarina in horta la iska ilaaliyo intii maslaxa la soo jiidi lahaa meesha soomaalidu tiraado weeye khayr wax kaama dhibee shar u tooghay oo shar iska ilaali waaba qaacidadan malaha marka waa sidaas inta kale qofku waa inuu ku xeel dheeraado waa inuu qofku ku xeel dheeraado inta kale mararka kale xadiidkan waxaa laga qaataa oo kale luqluqashada iyo sandaarsigu labadooduba waa waajib luqluqashada iyo sandaarsiga labaduba waa waajib oo weysaqaadkay ka mid yihiinoo qofkaan luqluqanoo sandaarsan ma weysaysan umana ansixin xadiidkaana laga qaataa see looga qaataa xadiidka amar ayaa ku soo arooray wabaali waa amar luqluqashadiina riwaayad goorihu u keenay abu daawuud bal fiiri xikmadiisa wuxuu yidhi weli abi daawuud fii riwaayatin idaa tawada'ta markaad weyse qaadanaydo famadmid luqluqo waa amar lafdiga si gooniya wuxuu ugu soo wareegay ilaa luqluqashadii horaan usoo mar xadiidkii waxaynu ku jirta cumaan ibn cafaan soomaa si gooniya muxuu lafdigan ugu keenay lafdigan wuxuu faa'iideynaa macno aan axaadiistii kaleo dhan faa'iideyna maxaa yeele kuwana waxay ahayd ficil nabigu sameeyey ficilkuna wujuub ma keeno ficilkuna wujuub ma keeno hal maruu ficilku wujuub keena waa maxay waa haddii ficilka lagu fasirayo amar wujuub amar waajiba haddii nabigu fasiro ficilkiisa ku fasiro ficilkaanu wuxuu ku xugun yahay amarka uu fasirayo laakiin amar mujaradu ma keeno wujuub sidaas darteed axaadiistii hore oo dhan oo bukhaari iyo muslim iyadoo luqluqashada cadayday lafdigan abu daawuud wuxuu xaafidku u keenay luqluqashadu inay waajibtaa laga qaadan inay waajibtaan maaa waa amar in luqluqashada iyo sandaarsigu waajib tahay waa madhabka imaam axmed cabdullaahi ibnu mubaarak ibnu abi leyla isxaaq ibnu rahowey laakiin a'immada agarkoodu way khilaafeenoo waxay yidhahdeen waa sunnu ee waajib maaha sidaas ayay yidhaahdeen laakiin waxaan shaki lahayn inuu waxa weeyaan xoog badan yahay madhabka ah inay waajib tahay sababtoo ah kow amar ayaa ku soo aroray amarkan asalkiisu wujuub ayuu keenaa wujuub ayuu keenaa haddaan saarif iyo daliil ka leexiya la helin waa kow tan kale ilaahay markuu wejiga amro uu yidhi faqsiluu wujuuhakum nabiga sala allahu calayh wasalam asligaa sida wejiga loo mayrayo ficilkiisuu ku fasiray in alla intuu weese qaadanayay hal mar kama tegin luqluqasho iyo sandaarsi waa labo ficilkan nabiguna wuxuu fasira aayadda ficilka amar fasiraana amarkaas xugunkuu leeyahay ayuu qaataa amarku waxaana laisku waafaqsan yahay faqsilu amarka inuu waajib yahay ficilka uu nabigu ku cadeeyena waa waajib marka sidaas darteeda alcalaama ibnuqayim wuxuu yidhi walam yatawada sala allahu calay wasalam ilaa tamadmada wasan shaqa weligiis ma dhicin nebi maxamed oo weyse qaatay ilaa waa luqluqa jiray waana sandaarsan jiray walam yuxfad canhu annahu akhalla bihi maratan waaxida lagama soo xifdin nabiga hal mar xataa isagoo ka tegey zaadulmacaadka ayuu ku leeyahy hal mar lagama soo xifdin sidaas ayuu yidhi marka dhammaan saxaabada weyseqaadka nabiga tilmaameen waxa weeyaan kii cuثmaan ibn cafaan kii cali bn abi aalib kii waxa weeyaan cabdullahi bn camr ibn caas kii cabdullahi bn zayd ibn caasim dhammaantood waa wada sheegeen nabigu inuu luqluqday sandaarsaday hal mar lagama hayo welidaas saas daraaddeeda qofkii ka taga wuxuu weyse qaatay weyse qaad aan nabigu weligiis weyse qaadan xanafiyada maalikiyada shaaficiyada riwaayad imaam axmed ibnulmundir siduu doortay waxay tahay inaysan waajib ahayn maxay daliishadeen waxay idhahdeen faqsiluu wujuuhakum ilaahiy ilahay luqluqasho aayadda kuma sheegin aayaddaasa ila asal u ah weyseqaad yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waeydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn aayaddaasa asal weyseqaad u ah afarta xubnooday sheegtay aayaddu marka waxay dhahdeen weyseqaadkaas aayaddaasa asal u ah oo amartay afarta xibnood luqluqasho iyo sadaarsina ma sheegin taas waa mid wejina waxaa la yidhahda qofku markuu kugu soo jeedo inta muuqata sanka gudihiisuna ma muuqda inaan iyo afka tan kale waxaa noo daliila yidhahdeen nabiga wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam cashrun min alfitra toban sunnaday ka mid taha luqluqashada iyo sandaarsigaana ka mid ahaa xadiidka imaam muslim uu wariyey labadaasaa noogu daliila hay yidhahdeen sidaas darteeda axaadiista amarkaa sunnan ku xambaarayna hay yidhahdeen sunno ayaan ku xambaarayna waxa weeyaan waxaa marka looga jawaabay waxa ay tahay oo adiladoodaas looga jawaabaa koow aayadda uu ilaahay ku amroy oo uu yidhi faqsiluu wujuuhakum nabigaa caddeeyey qaabkii wejiga looma loo mayraayey luqluqasho iyo sandaarsigiina ku dara khalaas aayaddu idan waa in la luqluqdo oo la sandarsado waxay sheegaya taas waa middaas tan labaad oo tidhahdeen xadiidkan cashrun min alfitra tobana fitrada ka mida fitrada la sheegaayo sunnadii oo haddii laga tago aan lagu dambaabay loolama jeedo ee dariiqadii uu nabiga loola jeedo diinkiiya loola jeeda sababtoo a khitaanka tobanka ka mid a gudniinka ka mid a gudniinkuna waa waajib rag iyo dumar in la gudo ee gaalada buuryaqab so uma jeedi marka waxaa la yidhi ha u daliishanina daliil meesha niima yaalle calaa kulli xaal sida waajibka ah waa inuu qofku luqluqdo uuna sandaarsado والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد